barnaamijkeena caweyska washington qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a inanban aan isbaranay inanka muddo dheeran markaan isla qaacnay waxaan u qaaday dareen jacayl anigu waxaanay sida dhabtahay inan indhala waxaana waxay igu adkaatay soo gudbintiisa inaan soo gudbiyo waqti dheer bay qaaday waa gabadh xagga indhaha naafo ka ah oo aan waxba ka arag balse sidaasi aad maqlaysaan bay inoo sheegtay inay caashaqday wiil aanay weligeed arag waxaana inoo sharxi doontaa tilmaamaha ay wiilkaasi ku jeclaatay iyo waxa ay ku raacday waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii hal abuurka iyo heesaha iyo fanaanadii graan jaamac ismaaciil qaybtii ugu dambaysay waraysigii inoo soo taxnaa toddobaadyadii lasoo dhaafay bilowna ee xaawo jaamac cabdi waa gabadh dhallinyaro ah oo rabbihiibo u siiyey hal abuurka iyo cabbiraadda waxyaabaha ku gadaaman hase ahaatee xaawa waa gabadh indhala oo aan waxba arki karin balse daah kama saarna nolosha qaybaheeda kala duwan xaawo waxbay barataa bulshaday wacyigelisaa dhallinyaronimadeedana faceed ayay la jaan qaadaa oo waxay ka warramaysaa jacayl daran oo soo maray iyo wiil ay caashaqday astaamihiisa ay ku sifaynayso suugaanteedana si qurxoon ay ugu xardhayso jacaylka iyo saamaynta uu ku yeeshay xaawo waxay ku dhalatay gobolka mudug balse waxay waxbarasho u joogtaa magaalada hargeysa sida ay u sheegtay barnaamijka caweyska washington wariyaha v o wd ee magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye ayaa xaawo ka waraystay arrimo kala duwan aan idiinku wareejiya barkhad xaawo jaamac cabdi marka ugu horse bal aynu ku horeyno taariikh nololeedkaaga in yaroo koobanoo ka mid a aada baad u mahadsantahay barkad aniga magacay waxaa layidhahdaa xaawo jaamac cabdi waxaan ku dhashay gobolka mudug degmada towfiiq laydha halkaasaan kusoo barbaaray waqtigay inta badanna halka ayaan kusoo qaatay waxay i xigtay magaalada hargeysa oo labada kun iyo sagaalkii aanu imiday waxbarasho halkaas aan ka bilaabay dugsigay hoose dhexe ilaa iminkana aan ka dhigto
waayahay xaawa sugaanta waa tirisaa ama maansooyinka ama gabayada sugaan oo dhan markii laysu geeyo markii hore saas tidhaahdo alele eriyaad isu geysay oo sugaan baad samaysay maxay ahayd
aad baad umahadsantahay markii la yihahdo suugaanta goormaad samaysay waxaan dhahdaa anigoon ku dhashayba waayo waxaa sidaa u leeyahay sideed jir baan ahaa markii aan ereyo sameeyey ereyaan xusi kara iminka oo aan xasuusanahay taasoo aan oran karo waxay ahayd qiso ayaa xambaarsanayd qisadina dhex martay anigii waraabaha la oran jiray ciirsi waraabe waxay ku saabsanayd gabadh indhala oo ambatay marka anigii ahayd waqti waqtidi kamida waan ambaday ambadkiiba waxaan meel isagoo hornimiday waraabe waraabe markaa ka dalbaday in uu caawiyo ama uu xaafadayda ama ciddii ila raadiyo erayo haddaan kaaga xuso hees magaceeda layhahdo ciirsi waraabo halkaa ku jirtay waxay ku leedahay ma og tahay ciira muruqlaay cimri male adduunkuyo cosabkii daraadbaa ciira qarisamaanto calcalyada xareedii shalay laga cabaayaan iminka caagid laga helin anna waxaan caweysiyo dharaar kaa cabsoodoo laygu kaacanaantaba caawaba haddii aan carax cagahaaga joogsaday walow aan camool ahay oonan caynada arag weheshadii codkaagee ciirsi kaale ii noqo marka inantii waxaa sheegaysa inaanay arkaynin hase yeeshee codkiisa iyo jabaqdiisa ay maqlaysa ay ka dhiganaysa wehel waraabihii ood moodo markaa inaa aada ula yaaban yahay qof bini-aadanoo caawimaad weydiistanaya ayaa ku halceliyay inantii ama jawaab soo celiya waxa uu yidhi caam ahaan adduunyada cagta meesha saadhiyo cunahaa wax kuu mara casiis baa qorsheeyo calaf weeye ku qoran anna waxaan caraabada baahida la cararoo cido guuray tiigsado cad baruura iyo jiir miya caawa ii yimid mase cadow idiliyo colbaa kaa shishayso mase cadow idiliyo cid baa kaa shishayso coli doonayaad bal caddee warkaago cadrad yahay waxay sheeg wiidhi waraabi waxaa ka muuqata inuu fikrado kala duwan maskaxdiisa ku jirto oo isweydiinaya u leeyinan tayare ma runbaa mariya ah waan gartay marka intaanad adigu qofaynta samayn ee aanad halcelintiisa iyo jawaab celintiisa aanad tirinin waraabuhu sidii kuula muuqday runtii sawirkan waa mid dhaba hase yeeshaana waxaan u sameeyo uun erayadan baa isuu gegeeyo hase yeeshee sawirka codkiisa waan maqlayay jabaqdiisa waan maqlayay inay hor socdayna waan dareemi karay waan gartay markaa muxuu ku jawaabay isagu intee leeg miyuu ku raacay miyuu ku soo dhaweeyey halkii aad doonaysay caawimadaad rabtay ma kuu fuliyey sida ka muuqataa heestan waxa weydiiyey su-aal uma xaqiiqsanay ilaa imika u rumaysan kari lahay inay waxaan tahay ina yaroo caawimaad weydiisanaysa kadibna ii cadee warkaagu yiri sida aan kusoo gabagabanay bejka hore marka inantiiba hadalka kusoo noqoto iyadoo muudinays faahfaahin ballaaran ka bixinayso inay tahay inan taayar oo caawimaada u baahan ayaa waxay tidhi anaa kuu caddeeyayey cidda aad arkaysaa caad maahe waa ani bar horta marka hore hubso waa inaa yar waxaa kula hadlayay aniga cindayigama shayse colna maahe waa nabad bay tiri calaf maahee waa magan anigoon calooshii cindigayga ku bahayn cid sidaada qurux badan waraabiyo la hadlaysaaday cid sidaada qurux badan ama aqli ka waafiya marti inay ka cabataa caawana waraabow waxaan kaa cadsanayaa caamiyo indhaloo ciddiisa ka lumay oo itaalciilibaane ciirsi kaalay ii noqo ciddaydiina ii gee halkaasuu marka waraabo caawimaada ka fidinaya ayoo uu leeyahay cajiib weeye dunidayo cadceedii dhacaysiyo waagii soo cadaadaba cibaarad arkaysa goormaa cilaaqaad cidda noo horreeyo ciirsinaga dhexaan jira dee baniaadamkiiyo waraabaha goormaa ciirsu ka dhexeeya buu kuleeyahay moogta yaa waan gartay goormaa cilaaqaad cidda noo horreeyo ciirsinaga dhexaan jira hayeeshee cudoonay caqligaagan badaniyo wuxuu yidhi hayeeshee cudoonay caws baan magantii halaynine caqligaagan badaniyo dhaqankeenna culus iyo cabashadaadan badan baa kuga caawinaya imikana cudoonaya ciddii ku geeye cuskoo saynta soo raac buu yidhi moogta macnihii soo dabagalanaa ku kaxayna haa halkaasii ku dhacday marka waraaba caawimaadiisii sidaasuu fariin baan ii soo dhiibay waxay dee waraabuu dadku siday ka aaminsan yihiin ma ihiyo dadka u sheeg markii aad soo dabagasheen ama aad ku horgalay aad dabagashay adigoo jabaqdiisa raacaya sababta maad arkaynin halkeebuu ku geeyey runtii waxaa cajiib ah sidaan u soconay in aan soo gaarnay xaafadii ama cidda jabaqdeedii ii badashay waraaba codkiisii iyo jabaqdiisaan dhageysanayay ama aan daba socday inuu ii badashayba caruurtii iyo xoolihii iyo dadkii kale jabaqdoodii inaan maqlay kadibna aan u yeedhay cod dheer ku yidhi dadkii aan magacyadooda garanayay sidii laygu yimid markaa laygu kaxeeyay markii aad dadka uga sheekaysay qisadeeda dhex marta adiga waraabaha dareen celin noocmaa baad kala kulantay runtii dadka waxaad moodaa waraabaha kudhiisa markaad dhex eegto maansadani waxaa ka muuqato inuu aada ula yaaban yahay laakiin waa waxa dhacay dadkuna sidaasi la-eg waxay ku noqotay cajiib oo wax aan caadi ahayn oo suurtagal ahaynoo la sameeyey ayay la noqotay hase yeeshee dee adduunyada holba way ka dhacaan waan garta halkaasi waxa weeyaan barbilowgii baddaada suugaanta iyo wakhtigaad tir waad bilowday ama ugu horreysay bal aynu ku horeyna jacaylka isaga maxaad ka tiri
mahadsanid jacaylka waxaan ka yidhi wakhtigan runtii qudhada aada u daayaar ah oo jacayl soo maray jacaylkoo ku soo maray bal qisadaana la wadaag inan baan aan isbaranay inanka muddo dheer markaan isnaqaanay waxaan u qaaday dareen jacayl anigu waxaanay sida dhabtahay inan indhala waxaan waxay igu adkaatay soo gudbintiisa inaan soo gudbiyo waqti dheer bay qaadayd hase yeeshee dhiirigelin iyo dareen dadaal badanaan sameeyey waxay ii suurto gashay inaan inankii soo hor fadhiistan u sheego dareenka aan u hayo ama jacaylka aan u qabo kadib markaas ayaa waxaa iga yimid runtii waxaan aniga markii farxad gelinay taasoo ahayd inuu caqabad iga dhigay adigu waad indhala adahay sidawdii jeclaatay ama ima jeclaan kartiba wax macquula maaha inay gabadh indhala wax jeclaato waayo jacaylku waxau iisoo maray waxauu dadka usoo maraa indhaha soo adeegsanayo maahmahdii oran jirtay waxay indha arkaanba ilka gooyaan xaawo iyo sheekada jacaylka ah ee soo martay toddobaadka dambe ayaynu halkaasi kasii anba qaadi doonaa innagoo ka war sugayna xaawa jacaylkaasi ma ku guulaysatay
haatanna aynu eegna qaybtii saddexaad uguna dambeysay waraysigii fanaanada ikraan jaamac ismaaciil ikraanay hore waxaad iigu sheegtay inaad fanka ku soo bilowday adigoo aada u da-yar ruwaayada aad ka qayb qaadatay kadibna ay heesuhu kuugu xigeen marka laga yimaado ruwaayadahaasi bilowgii fankaaga haatan inkasta oo aanu jirin wax tiyaatar ahi masraxiyad ama ruwaayadaad dhigtaan ma jiraan waayahan hayo barnaamij yaro saxasaxa ah oo oo hay-ada ayaa waxaan ka matelaa islaamala xaas waan gartay markaasaan dhahdaa nayaa waa idanta naa waxaan ku sheegaya anaga dumarka iyagii hore anagu ragga abdaagama nooga soo dhaadhisi waxaa ku yidhi haddii nala furo eeda ay haan jirto dhigdaxadaanu ku dhaba jirna waxay ohan jirta allaha i furi idinkuna imika intuutatay baa isfuraysa naasay dhaakaysa dhahana
ikraaney anigii aad ila hadlaysayba waxaan u qaatay imika inay islaal xaasan laydhaa ila hadlayso waan gartay ee dhinacii heesaha ayaynu ku wada dhaqanaynaa waagaag ikraaney aynu heestaasi guddi intaasi ku soo dhaafno caawa socod baradkaagii fanka ayaan jeclaystay inaynu dib ugu noqonno maadaama waynu wax badan heesahaaga dhan kastaba u galnay welina aanay fari ka qodnayn ikraan intaanad fanka soo gelin oo heese aad leedahay aanad qaadin ma jireen fanaaniinaad heesahooda jeclayd maye wallahi waan jeclaayo qadro daahir cige ayaan jeclaa iyo nimco yaasiin iyo saynab cige iyo ayaan jeclaa heesahooda waan gartay imikana de yurubiya ama aashaqayba oo boqoradii fanka waa fanaanada yurub maxamed cabdi yurub genyo ha filimka waa isoo iyada iyadaa iisoo biirtay waan gartay marka ma u sheegtay markaa yurub maadaamood magaalo isla joogtaan allahu akbar haa waldiisgabooy habeenkii kow hoonkeeda anagoo xasbad ayuunbaa arkay kaba ku heesay afartii bay ahayd labadii kun iyo afartii haa waan gartay mayiyeerkii bay ahayd markaasa cabdilaasilo kaba suutumaya markaasa intayskooyin markaasaa heesaha loo sameeyo oo isa qiro wallahi oo bila isayn karinba haddaan ko fanaan cod macaan heesay haddaan arko maba isayn karaba ilaa alaan buu fanku markaa dhuuxaaga iyo dhiiggaaga ku jira egraanay wasiya dhuuxu galo dhereerahani rusheeg waxaa ku ihi halkaasaan ka wadaya haddii aan layae hahe fahanow mhm waan gartay igraanay qoyskaaga ma waxaa ku jira dad fanaaniina oo ama dad gabii jiray oo aad lo lo odhan kara igraan way hidaysatay haa haa cabdiidan cabdiidan faarax cabdi iidaan faarax cabdiidan baa absigay haa ayaa absigay ahaa haya Mm, maxamed cumar hidiyo hayba u abti ahaa maxamed cumar huuriyo haa ilaahay naxariista naha siiya halkaasaan ka hidaysanaya labadaba allaha u naxariista waa dhinteen waan gartay e marka aad fanka kusoo biirtay qoyskaaga wax eh, kaaga Haa.
yimid oo caqabadihi ma jirtaayoo lagu yihi hagelin fanaannimada ee ka joog aaba sacuudigu ku maqnaayo mm, sacuudigu joogay waan gartay hooya waxay ahayd gu- guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka haya deedna halkii kooxdana waxay ahayd kooxdii ururka dhalinyarada ee ee xisbigay haayeen deedna waxay way markaa hooyona way ogolaatay aabana waabuu maqnaa sidaad ii sheegtay haa haa waan gartay sacuudiga markii warkiisa uu warkaagu gaadhay aabaha inay inantii igraan fanaanad noqotay muxuu kaaga soo falceliyey halo waxba ima imuu oran ilaahay baa dee ii fikray oo waxaa ku uli eesahayda isagoo dhegeysta imu qayinay si dambe dee layn baxay waan gartay ahey xaggaasaan waa hagaag igraanay mar kale aynu ku nasanno heesahaagii gaar ahaana kuwii aad muddooyinkii hore qaaday
Yeah. adigoo jiri neceb mahaday mahaday mahaday adigoo jiri neceb mahaday mahaday mahaday mahaday jibkuguday jabkaan isaragteen isaragteen jabkaan isaragteen isaragteen jiritanka noloshiyo juustiisana kujaha wareerine jiritanka noloshiyo juustiisana kujaha wareerine Yeah. Thank you
gabagabadii barnaamijkeena caweyska washington ayaynu soo gaadhnay kraan jaamac ismaaciil waxaan adiga iyo dhegaystayaashaba idinku dhaafayaa heestaasi baaldahab inta aynu toddobaadka dambe kulmi doonnana sidaa iyo caweysi wanaagsan
Erkayga ku qalo abada ka